Wasiirka Wasaaradda Beeraha Jubbaland Geele Maxamuud Aadan ayaa ka warbixiyay mashruuca UGBAD oo lagu taageerayo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha sidoo kalena ka hortagga saameynta isbeddelka cimilada.
waxaan halkaan ugu wada hadalnay oo aan ka tashanay sidii ummadda reer jubbaland loo taageeri lahaa especially beeraleyda iyo xoololeyda iyo kuwa biyaha u baahan iyo climate change-ga dhibaatooyinka uu keenay looga hortegi lahaa loo sameyn lahaa waa adkeysi mashruuc la yidhaahdo ugbaad waan rajeynayno in la daafuri doono maalmaha soo dhow consultationkiisa waxaan halkaan ugu soo bandhignay baahida dadka reer jubbaland ay qabaan hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay biyo hadday tahay maxaa la yidhahdaa waxbarasho iyo waxyaabaha la midka oo dhan iyo caafimaad dhan walba waa ka wada hadalnay waxaana isla garanay wixii la qaban karo in la qabto hay-addana waxay noo soo bandhigtay waxqabadkeedii oo u xoog badan yahay beeraha horumarinta beeraha iyo xoolaha iyo maxaa la yidhahdaa resiliency climate changiga dadka reer jubbaland in ay heli doonaan fursado badan